asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa golaca lahantiisgiisa golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed oo golo lagu wareysta aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo caalamka meel kasta ay joogaan sa golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa waxaa matilo waa musharax aqoonyaha soomaaliyeed oo weliba siyaasada aada ugu cadcad sanadaha dambada waa jibriil ibraahim cabdulle jibriil ibraahim cabdulle waa siyaasi soomaaliya oo u sharaxan xilada madaxweynenimada ee ka dalka soomaaliya jibriil codkaaga waxaa qaadi doona wasadhada golaha golaha com arrimaha dcom puntlands com iyo weliba inta la shaqaysa oo dhan sida saadaal news net aad baan kugu soo dhaweynaya jibriil adigu musharax baa tahay siyaasada hore gama muuqan jirin marka loo eego rag badan hadda sharaxan maxaa kuu kalifay inaad sanadkan two thousand sixteenka adigu isu sharaxdo jagada madaxweynenimada ee soomaaliya
marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan dadka dhegeysanayo golaha ku jiro ummada soomaliya meel kastay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aashaada markaan usoo laabto saddex shay ayaan isleeyahay ayaa kalifay inaan doorashadan sanadkan aan ka qayb galo duruufo kaloo furan baa jir labada saddexda kusoo kooda mid waa mid anigu waxaan ahaa dadka soomaaliya muddada labaatankii sana u dambeeyey gudihiisa ku jiray weliba xaaladaha aadka xun wadanka markay ka dhacayeen waxaan inta badan ku qanacsanaa inaan qabso shaqooyinka hoose waxaan aada waqti badan u geliyay arrimahan waxaana state building iyo base building ama arrimahan dhismaha mataqaanaa qarankii iyo dowladnimada dib in loo soo qaado ha noqdo mid hoose mid sare ama ha noqoto arrimaha nabadeynta mar kumaana mashquul xaqiiqda inaan mas-uul dalka mid noqdo muddana waan diidanaab inaan siyaasi noqdo marka xaalad dalka uu ku jiro kala guurka ah oo qodobka u horeeya ayaa waxay kalaftay inay tahay xaaladan in loo baahan yahay aragti ka duwan aragtida hadda wadanka horteena taalo aragti u baahan dad soomaaliyeed oo qayb ka noqon karo wadankan inuu jahada hadda uu ka socdo isbedel ku yimaado isbedelkaas uu noqdo mid dad soomaaliyeed arrimaha soomaaliya xoogaal gudaha iyo dibaddu waxay galaan waa qodob qodobka labaad waxaan ii muuqan markaa meel kasta ka fiiriyey hogaan aan isleeyahay maantay waad waad waad u samri kartaa oo u dhaasi kartaa sidaan hore u samayn jiray oo ay shaqadan mas-uuliyaddan la wareegi lahaa qodobka ugu dambeeya saddexaad waxa uu yahay xilligan iyada lagu jiro soomaaliya waxay u baahan tahay bold vision amba aragti cad oo wax ka bedesho xaalad dalka hadda uu ku jiro taas ayadana waxay keentay in dad dhalinyaro ah vision leh aragti leh soomaali ah in hogaanka dalka ay qabtaan xilligan gaar ahaan xilliga hadda aan ku jirno ooaan isleeyahay afarta sano ay soo socoto waxay ka qiimo badan tahay amba ka xanuun badan tahay hadday wax qaldamaan lixdankii sane soo dhaafnay waa markii ugu horeyso state institution iyo dowladnimada ay gudbi laheen arrimaha haddaan kuusoo taabto saddexdaaba as-aasi u ahaa taasaana keentay inaan idhaahdo sanadkan waxaad ka qayb gashaa doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka amba isbedelka imaanayo gaar ahaan xaalada dalka ku sugan yahay oo ah mid qof kasta gudaha iyo dibadda ku jiro dareensan yahay haddii faraha laga qaado in soomaalinimada laftigeeda amba dowladnimadii soomaaliya ayay dib u ahaan qaadeen
waa gartay jibriil waxaa jira codka wax dooranayaa waa codka imanaya xildhibaano ku soo baxay lacag oo markooda jagada iibsado shanku laga siiyey kadacdina eebul loo xereeyey weliba laleeyahy lacag aan fara badan baa ka baxday codka shacada ma aha dadka xildhibaanadaas duqumaasaqa ku soo baxay intooda badan lacag kale ku soo baxay sida la sheegayo weeye cidda ay dooran karaan iyadu maxay noqonaysaa sies waxay hogaanaysaa
waa runta xaqiiqdii dhibaatada nagu dhacday markaan nahay ummadda soomaaliyeed meelkasaan joogno waxay ahayd sanadkii labada kun iyo laba iyo tobankii markii dowladda hadda jirta oranaysay guud ahaan anagoo dhan rajo ballaaran aan ugu jirtay rajadana waxay ahayd inaan ka gudubno qabiilka oo aan u gudubno dowladnimo ku salaysan rabitaan si aan bal dib ugu hano dowladnimadeenna ma dhicin xaqiiqdii waxaa la yidhi maadaama qolooyinkii loo xil saaray barnaamijkan in dib loo okumo dowladnimada amba mandateki dowladii hadda jirta la siiyey qayb kamid ay ahayd in wadanka la gaarsiiyo qof iyo cod ayan suuragal noqon ayaguna aad muuqato inaysan ka muuqan rabitaan rasmi ah inay dowladda dib u nooleeyaan ama dib u soo celiyaan ayaa waxaa la bedelay amba la abuuray qaab un laleeyahay qaabkii odayga boqol iyo saddex gudbaana marka tii markay timid oo layiri enhance legitimacy waxay ugu yeereen amba aan qofkii qof iyo cod lahayn ayaa ha-adihii soomaaliya caawinaya gaar ahaan xafiiska un-ta ayaa taladii wadanka intiisa faraha badan le la wareega maadaama dowladii sameyneysa ayagana talooyin waxay soo jeediyeen in qaabkan qaab ka duwan oo doorashaha la sameeyo sida doonta ba u dhacdeen waxaa la keenay ergada qodobadaas ka dhawaajisa dhacay ergada laftigeeda ma ayan ahayn wax wax mataqaana musuq maasuq ah amba corruption lagu yiraahdo kambiska qaarkoodna ma ahayn laakiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo aan ka fikirayn midnimada qarnimada soomaaliyeed ayaa waxay bilaabeen qaybta ugu sarreysay inay musuq maasuq geliyaan oo doorashadii dadka la dooranayo dhibaato ka timaado oo ergadii amba ha noqoto ay sheegto qofka ergada markuu noqonayo shan kuna lagu xukumo shanta kuna iska culeys kaale ayaa daawdida markay timid ayagana qarash badan la geliyey marka maadaama mas-uuliyiinta qaranka ugu sarreysay ay iyagu isticmaalaan sida qaranka ku iibsadaan ku iibsadaan dadkii wixii yarka ahay ee la dhisayay horey ka baxeen marka run way jirtaa in dad badan ama kuraas badan ee la doortay ay ku baxeen kuraas qabiili ah ku baxeen kuraas la iibsaday ku yimaadeen corruption ama musuq maasuq laakiin waxaan rabaa in ayadana ku idiin sheego inay jiraan dad badan oo soomaali ah oo duruufta kalaftay dad waxaan aqaanaa ugu talagalay shan kun ayaga inay la baxaan maantana qarashka la geliy gaarayo laba boqol saddex boqol oo kun oo qof dadka iyaga ah ee soomaaliga ah ee wanaagsan ee duruufta kalaftay inay qofka ku bixiyaan laftigooda markaa hadda la fadhiisato waxaa ka dareemaysaa cadifad xanaaq ah oo ahaa in kuraas lagu iibsado lacag intaa leeg waa xaaraan waa qalad haddana qofka laftigiisa waxa uu ku leeyahay haddii tani aan sameyn mid kaloo qarash laga soo siiyey muqdishoiyo meel kale ayaa la wareegaya kursigii marka waxaan ku qasbanahay inaan wax kastan samayn karo aan sameyn si kastaaba ha noqotee yani waxaan anigu qabaan is leeyahay iyadoo arrimaha jiraan ayaa haddana waxa ii muuqato fursad in dad fiican oo soomaali ah oo dalan wadanimo ku jiro ay macquul tahay wadankan isbedel inay ka keenaan xaaladda lagu jiro laga qanciyo waxaana muuqata guud ahaan dalka marka la fiirsho in ay macquul tahay una badan tahay xaqiiqdii elashankan ama doorashada hadda soo socoto inay tahay doorashadii ugu weyneyd amba ugu yani surpriseka ahayd aan ihaahdo wax kasoo bixi doono dadku sida adiga aad dareemaysaan anigoo dhan dareemaynaba culays haystaan meelo badan ka yimaadeen oo dareemaya in codkoodii iyo kuraastoodii la iibsaday dhammaan noqdaan hogaanada ka jira deegaanada qayb ka ah amba ha noqdaano dad rabay oon awood amba aqoon ay shacabkooda yimaadaan aan jirin anaga marka waxaa rajo iga jirtaa dadka iyaga ah oo aan anigu wadan kusoo wareegay tuulo iyo degmooyin almost boqolkiiba toddobaatan xildhibaanada hadda tartan ku jira kulligood midaan soo arkay qof aan la hadlay qof aan taleefon kula hadlay qof aan hor fariistay ayay ahaayeen raja ay iga jirto inay abuurmi doonto doorasho dhici doonto isleeyahay doorashooyinka ugu xumaa soomaaliya noqona marka dhanka fiirso haddana waxaan isleeyahay waxaa laga yaabaa brodhect kasoo baxa brodhect ka duwan waxay jiri doono marka taasaa rajii gelinaysa in wax ka yimaadaan daalsarafkiisa waxay tahay inaan faraha ka qaadno aan idhaahno wadankii kooxda ku rufatay ka ciyaartay corruption keenta musuqmaasuq keentay dowladnimo dib aan ukumeen anigana dibadda aanu ka daawano marka waxaa igala fiicneed ina muuqatay in gudaha la galo lagu shaqeeyo gudaha lala qabsado qoriga oo markaasi doorashadana barodhatiga ay soo saarto haddii ilaahi subxaana watacaala raalli ka dhago uu noqdo mid suuragal ka dhigi kara inuu sax wixii dhacay marka culeysaanu saaran anaga musharaxiinta ah inaan ummadii xildhibaanadii qancino anagii isqancino barodhagta kasoo baxaysa markay soo baxdana aan bilaawno inaan wax ka bedelno waana ogtahay wadamo badan oo africa ku yaala meelo badan oo ku yaalo iyadoo brofeskii xumaa ayaa haddana mararka qaar waxaa kasoo baxaya leadership leadershipka wuxuu saxaya qoladka dhac waxaa jira iyada maanta dhisan waxaa ka horreeyay oo keliya maamulka ama deegaanka puntland iyada yaa ogsiltay inayd awoodda haysataa deedeeno fara badan bay dhiseen iyaga gacantada ku dhisay inay udhigeen dad muxuu ahaay iyaga ay soo cayineen faragelin fara badan baa madaxdaas ku haysay sooxiidda baarlamaanka kale sidoo kale madaxay maanta joogta intooda badan waxay asas u leeyihiin in ay hantida waddanka iyo weliba awoodda waddanka ku isticmaalaan inay ku kala bekerayaan intiina haddaba almaaniya ku jirin idinka sideedaan uga tartami kartaan dad intaasoo awooda iyo intaasoo maamulgoboleeda iyo intaasoo dhaqaala ujeedda ku leeyahay isticmaalaysa
waxaan kula tartamaynaa waxaan rabaa inaan kuu sheego iyadoo inta aad sheegtay jiraan kugu waafaqsan inay dhaceen ayaa haddana waxaan rabaa inaad qiyaastid shacabka soomaaliyeed weli inuu dareen ku jiro waxa waxaa laga doonaa codka waa shacabka waxa wax bixinaya waa xildhibaano saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal qofood oo soomaaliya ayaa yimid annaga waxaa nagala doonayaa annagoo og in qarash la geeyey annagoo og in la isticmaalay inaan ku qancino dadka iyaga ah in broceskan outcomeka kasoo bixi doono oo mid dad soomaaliyeed ay kasoo baxaan xaqiiqda guud ahaana dalkao dhan waxaa ka socoto kacdoon xanaaq ah oo ay doonayaan kuwa hadda lumiyey qalinimadii iibsada sidaasa ka dhawaajay dowladnimadii in isbedel ku yimaado marka waxaan kula tartamaynaa oon kula dagaalamaynaa waa wadannimada soomaaliya waxaan soo bandhigaynaa ajenda cadan ku gaalanti garaynayna ama aan doonayno mataqaanaa kula tartamayno dadka imaanayo waxaan anigu aaminsanahay dadka iyaga ah dad badan oo soomaali ah oo yani dadnimo ku jirta soomaaliya inay isbedel ku samayn doonaan waxaan rabaa inaan kusii raaciyo doorashooyinka soo dhaco o dhan amba ha noqdaan heer gobol maamul goboleed dad badan oo hanti badan isticmaalayo ayaa maalin cad albaabka ka baxay nasiixnimada nagu dhacday unbaa waxay ahayd hogaankii maamul goboleedyada qaarkood amba ha noqdaan hogaankii dhexe ee dowladii federaalka ahayd ayaa waxaa hogaanka noo qabtay dadaan asal u ahayn dowladnimo u ahayn meeshii fursada wax uga bedel lahayn ay u bedeleen marka rajaa iga muuqato iyadoo ay jirto fursadana waa kuu sheegay waxaan ku yidhi inaan iska baxnan faraha uga qaadno wixii sii qarrimaan inaan qorayga la qabsano gudaha aan soo galno rajaa iga muuqato in dadka iyaga ah oon ognahay corruption dadka qorta qaarkood in la sameeyo dadku ma wada xumo maamul goboleeda ma wada xumo waxaana macquul ah haddii isbahaysi fiican ka yimaado musharaxiinta tartamayso iyo xildhibaanada qaarkood oo og wax dhacaya dhowl ku arkaya qaarkood dhahaya aniga waxaan agahayaa xildhibaano dhahayo lacagta lagu bixiyo qarashkayga waa canshuurtaydii amba waa mishaarkaygan la siinin dadka ayagaan rabnaa in isbedelka aan ku dhiiri gelino ayadoo qaladkaa dhacaan ognahay in isbedel yimaado marka rajaa iga muuqato waana aaminsannahay in dagaalka siyaasadeed ee u baahan bishinkii aragtida inaan hogaanka u qabano anaga inaan ka qayb galno waana cabsina waa ku jirtaa saa qabta u cabsanaysa nagu jirtaa wixii waxbaa qortay laakiin marka dhangal ka fiirisid oo qofka soomaaliga ka fiirisatid waa unpredictable waxa ka imaana lama ogaan karo waxaana aaminsanaa doorashadan inay noqon doonto doorashada receptionka aan ka dareemen dareen ka dameynano mid isbedel isbedel ka yimaado oo weliba mid mid isbedel lacagin ku rido qolooyinka hadda isticmaala hantida qaranka ee ku ciyaaray ummadda soomaaliyeedna adigu dibad taagan oo dhayliyatana caaw waxaa laga yaabaa inay yar xanaaqsan tihiin kuwa gudaha ku jira xildhibaanada ayaa laftigooda waxay dareemayaan dhibaatada gudaha ka jirta marka rajaa iga muuqato ugu dambeyntii inaan ku guulaysano kuna qancino dadkaas waxay rabaan ku yimaadaane inay isbedelka u weliyaan isbedel wada ku yimaado kuwa imaan doona oo annaga noqon doona insha allah ayaa waxaa nagala rabaa dhibkaa dhacay iyo wasaqdaa dhacday iyo dhibaatadaa geesa ummadda soomaaliyeed inaan ka qancino amba aan ka saxno haddii ilaahay raalli ka dhigo
waa oo aan weydakii lagu kala saarin oo guddigii khilaafaadku aanay arrintaa weli dhalaaqin marka waa socotaa bisha afar iyo tobanka bisha waxaa la sheegaya xildhibaanada in damiiwala dacanaa soo xiran guddoomiyaha guddiga doorashooyinka sida laftiisa waxa uu sheegay inay bilaabayaan mashaawiir u qaybiyaan baarlamaanka hadda la keensay iyagoo intooda badan ku dhaqan yihiin weli codka goboleedadii suurtagal noqonaysaa iyadoo berito ka hadhay waktigii loogu talagalay in arrimahaas inay suurtagal noqdaan iyadaysan hodanka xuduuda ay lahaayeen magaalada saabigi lahaa haddii khilaafaadka hore loo dhamayn lahaa oo khilaafaadka lagabadha lagu qeebo hadda
walan suxbada hada waxa ay tahay mas-uuliyiintii aan u noqdaana heer gobolantii federaalka ayaa waxay jebeen amba ku talagalay xaqiiqdii qaarkood inay isticmaalaan khilaafaadkaas waxa lagu xalin saa la socoto maantay arrinta waan ka hadalnay hadalkeeda wuu socdaa guddiga khilaafaadka way kulmeen shalay u dambeysay kulmaayeen maanta waxay soo saari doonaan qoraal sidaan ka warhaysaaki oo ay ku sheegayaan dadka qoraalkooda khilaafaad ka taagan tahay weliba kaysaska seriouska ah in dib loogu noqdo qolada un-ka oo xaqiiqda hadda maamusha broceska ama qaybgan kule ayagana waa aragtay qoraal ay soo saareen ay leeyihiin kaysaskaasi lama deyn karo shirki igas ee ka dhaca bishii laba iyo tobankeedii sagaalkii jaariyahda faraa ijmaacii ka dhaca magaalada addis ababa ayagana qaasimka soddon ilixaad waxay kusoo dareen communityga inay muhimtaa marka waxaan ku dagaalamaynaa laftigeena in kaysaska qaarkood laysku haysto xal rasmi laga gaaro deegaanada qaarkood way ku badan tahay deegaanada qaar way fiyar tahay maanta arrintaa shaqadii way socotaa waa run waxyaabahay ku dagaalamayaan qolooyinkan kale waxa ay leeyihiin arrinta ayadaa way jirtaa bal maan sugno inta kawaranku anaan helno anagana waxaan lehayna qofka soomaaliga baarlamaanka soomaaliya qabiil uu ka kooban yahay waxa wax lagu qaybsado waa qabiil waxa lagu qaybsado representationka ama constituencyga qabaa'ilka in qofka ka maqan yahay dhibkeeda leedahay marka arrinta waa arrin laisku haysto waxaana loo balansan yahay saddex iyo tobanka bisha oo oo ay ahayd maanta in laga wada kulmo laga wada hadlo mahuba shirkanu dhici doono madasha ka hadlaan waa qodobada miiska saara marka waa wadnaa waan ku dagaalamaynaa waana kugu waafaqsanahay qodobada ayaga ah in xal joog xal xal loo helo oo aydan ka bixin annagana waxaa nagala rabaa aan ku dagaalamaynaa laftigeena in qodobada ayaga ah meel lasoo saaro waana ognahay geysaska qaarkood xataa waxay isku bedeleen waxaan leedahay violence amba dagaal bay la galeen oo dad baa ku dhintay geysaska qaarkood weli waa laisku haystaa geysaskaas ama qaybahaas kuwaasi laisku haysto in xal loo helo marka maysan dhamaan arrintaas annagana codkeena ku burimaynaa in xal loo helo ayan macquulayn baarlamaanka soomaaliya qof doorto iyaga oo kursi ku fadhiyo qof kursigiisa laysku haysto weli laakiin maanta aan kuwaa shirkooyin kasoo bixi doono
jibril magaalada muqdisho ku yeeshay hadda waad joogtaa adigahay afarkiisana lasoo dhaaftay sideed iyo toban xildhibaan baa lagu jiray balaagada been baa aysan ka dhaca dhinaca amnigu sida uu yahay dagaal muqdisho cabitaano sheekaynaysa baarlamaan fara badan baa la joogayaa ma tahay meel doorasho lagu qaban karo magaalada muqdisho marka loo eego dhinaca amniga oo ma tahay dawladda maanta joogtaa marka haysato mas-uuliyadda xildhibaanada faraha badan ee imanaya meesha muqdisho imanaya ee doorashada gudaha bixinaya og kala bixinaya
waxaan qabaa magaalada muqdisho waa runta bishalaa u dambeysad masaakiin aan farax lagu dilay magaalada duruufooyin amn daraasi jiro ballaaran inkastoo xaaladeeda kasoo raynaysa markii dhaanta la fisho waxaan qabaa dawladda hadda jirto international communityga iyo maamulka goboleeda go-aan baa la qaatay iyadoo la ogyahay magaalada muqdisho nooca ay tahay in doorashada ay dhacdo lagu sameeyo qolada andersonna oo barnaamijka qabanayana qeyb way ka hadleen oo waxay yidhaahdeen guddi baa loo saaray heer qaran ah ama saraakiil ah maamul goboleeda talada waxbay kulahaayeen weliba wayna jiraa waana ka baqaynaa maalin lashi jiraad baan qabtayna daawata ma garanayo aan uga hadlaayo waan leeyahay guddi qaasa ha loo sameeyo xildhibaanadana laga warhaayo meeshay ku degi lahaayeen marka waa qabaa in magaalada muqdisho lagu qaban karo doorashada marka loo fiirsho tirada dadka imaanayo xilliga raba in lahaayo kumanaanka wuxuu kasoo qaybgeli karo magaalada muqdisho waxay kamid tahay meelaha facilitiga hadda wadan kale ee lagu qaban karo barnaamij noocan camal ah waxaan soo jeedinaynaa maadaama hadda aysan jirin meel ka ballaaran oo ilaa saddex boqol ilaa saddex kun oo qofood ay isugu imaan karaan doorasho ka dhici karto magaalada muqdisho kulley ay noqotay in magaalada ammaankeeda la dardargeliyo waana ka xunnahay xaqiiqdii in sidaa ula socoto maalin iska hadlan waxay ahayd xildhibaanada intaasi imaan ka hor shil jaraad baan qabtay waxyaabahan ugu yeerayn waxay ahayd in guddi ammaan heer qaran ah guddi kale ee maamul goboleeda ka tirsan yihiin isku yimaadaan xildhibaanada ammaankooda gacanta lagu dhigo meel la saaro dadka qaarkood magaalada waa markii ugu horeysa xildhibaan yihiin xildhibaankaasa magaxiisa waa badlig waa la yaqaana meeshuu ka yimid waxaa loo baahanyaa meelaha ay degayaan in laga taxadiro marka su-aashaada jawaabteeda waa qabaa magaalada in lagu qaban karo waa qabaa in wax laga sameyn karo muhiimadiisu waxa ay tahay in mas-uuliyiinta qaranka eri ku falgaroobay inay sideed iyo toban xildhibaan naftooda waayaan maantana cid iska wareysana aysan jirin aan lagu hadlaynin weliba xilligan kala guurka ah kuwa hadda aan islenahay waktigooda ugu dhamaaday xaqiiqadana aan ku qanacsanahay inaysan kusoo noqon doono xukunkiisana inuu kusoo noqon doonin duruufaha iyo dhibaatada soomaaliya ay gaarsiiyeen awgeed inaana lagu hadlan ammaanka ayaga keliya ma aha xataa musharaxiinta dad badan musharaxiin ah welal badan ku jira magaalada aan joogta ula socoto ayaga laftigooda futo la siiyo marka haddoon xilli laga wareejiyo meel kale wareejina ma muuqato inaan waxaan ku qasbannahay dhammaanteen laga wada shaqeeyo qoladii un intana ballanay qaaday maalgobada qayb ay tahay ballanay qaadeen in la xaqiijiyo meesha ay ka dhacayso dib ugama hayso waa la difaaci karaa waxaa muhim ah xildhibaanka meesha uu degaayo inay noqoto meel amni ah waxaana rajeynaynaa in uun afar sano dhowlaasinka birikaar doorashada bay dhamaato oo mas-uuliyiinta cusub ama maamulka anaga dadka lamida loo doorto in isbedel weyn oo mugla ka dhici doono magaalada aad baad umahadsan tahay sidii waxaa jirta afar iyo tobanka bishka ayaa magaalada naagweela la yidhi ciidamada weli magaalada muqdisho inta badan laga soo gaarinta waxaa sharaxan madaxweynaha dalka hadda jooga iyo ra-iisaalaha hadda jooga iyo madaxda adeegdalada qaar ka mida madaxweynaha sharaxan marba haddii afar iyo toban cashay ka hadlay waktigii loogu talagalay madaxweynaha la doorto dadkana badan laakiintina sharaxan asalka sanadbaan u malayn kara u yeelaysaan inaad la falantaan si aad wax uga raadsataan dadka baarlamaanka aad ugu waxaad ugu helaysaan ku dhex gashaan oo ugu shaqaan aad soo sii noqonaysaan marka laftiina musharaxiin tahay
waa marku horeyso aniga hadda waxaan isleeyahay dadka waxaan ku jiraa rajo xumo badan ka qaba in labaatan iyo sideedda madaxweynaha la dooranayo waxyaabaha duruufa iska cad oo ii muuqda awgood midna waxa ay tahay afar iyo tobankood berritaas oo gelitaankooda xildhibaanuhu way soo galayaan intooda faraha badan la balan sida ay tahay in ayaga la dhaariyo gudoomiyii baarlamaanka la doorto gudoomiyii mataqaana golaha hoose la doorto waxaasoo dhan inay ku dhacaan mudin toban asho gudahood aada u arkaan doontaa sida qiyaasa aan kuwada ka dhaara madaxweyne la doorto marka ma ii muuqato in labaatan iyo sideedda madaxweyne la dooraa waxaa macquula isleeyahay in madaxweynaha in gudoomiyaha baarlamaanka la doorto bisha sanadka inta ka hartay bisha inta ka hartay kadibna bisha january horaanteeda ay aadi doonto madaxweynaha ayaan isleeyahay xaqiiqda saaseenaan ku qanacsanahay aniga waana muuqataa dhibka imaanayo now arrintaa ka dhawaajisay waa run markii wax la dooranayo in xildhibaanada wakti la siiyo musharaxiinta wakti la siiyo iyo ayagu xildhibaanada kulmaan elekshinkii u dambeeyey markaa ka hadashid xaqiiqda wax weyn maahan todoba casho toban casho laakiin waxay kaga duwaneyd broseska xildhibaanada magaalada joogeen numberka talada way ka yareed wakti la qabanaa wuu ficnaa rabitaan waxaa dowladii markaa jirtay ee rabta wadanka television oo ka baxo laakiin qolada hadda joogto waxay doonayaan waxna inay xadaan dhacaan gacantay ku dhigaan xildhibaanada aan loo ogolaanin xildhibaanada iyo musharaxiinta inay salkaan marka waxaan ku talinaynaa inay inay yaro fogaato dheeraato ilaa laga gaaro horaanta bishi january si loo helo ugu yaraan toban cisho mar gudoomiyada baarlamaanka lagu doorto ugu yaraan baan ka hadlaa inay dhacdo marka dabeeqada bisha amba horaanta bishi january ayaan ku rajo weynahay in doorashada madaxweynaha dhici doonto si kastaaba ha noqotee iyada laftigeeda oo la yidhaahdo dabeeqada bishaana la qabanayaa waxaa laga rabaa musharaxiinta wadanka dibadda uga noqon ilaa hadduu maanta bisha tahay shan iyo toban ku dhowdahay weli wadankaan kusoo noqonin doonayo inay wadankeena madaxweyne ka noqdaan ayaga laftigooda dembiga waxbay ku leeyihiin qabaa fursad bay abuureen xaqiiqda mana iga muuqato inay serious yihiin qof ka maqan wadanka afar sano bar weli aan imaanin doorashadan toban casho ka hartay doonayana wadanka tartan ama doonayaanba wadanka inay tartan ka galaan ayaga laftigooda aad waxbay ku leeyihiin anaga waa dhex taagneen masaa ula socoto garowe iyo kismaayo iyo doosaasi iyo jowar iyo cadaadi deegaanadii dhan baan laga soo marnay waa dhex taagneen xildhibaana marka la dooranayo marka doorashada socotay baan ku dhex dhex taagnaa waxaa lagu kasban yahaa marka haddaad doon isbedelnaa samaysid inaad mataqaana sida baarishid camal kusoo degtana aqli ay noqonaysa malaha marka labadii la iswaafajiya u baahna haddii lagu adkaysa xilliga labaatan iyo sideedana waxaa la muraana dadka inay gudahan ku jirno haddii dib loo dhigana in xildhibaano in musharaxiinta wakti la siiyo labadaba way isku shaqaynaysaa laakiin mid macquul ma aha in qolooyinkaan rabto barnaamijka in lan ka hadalno maanta masijaad baan ku qabanaa magaalada muqdisho ad maqli doontaa waxaan ka hadli doonana waxa ay tahay inaanan doorashadu la siiyo fursad musharaxiinta laakiin musharaxiintana waanaan dembigeeda qaadanaa inaan ka aamusno laga hadlin dibadda waayahay weli waxaad nala socotaan golaha laantiida kulisa gudcabta shacabka soomaaliyeed oo weli mas-uul loogu yahay sawayd ogtihiin baa musharax aqoon-yahan soomaaliya oo dhalinyaro ah waa jibriil ibraahim cabdulle jibriil waxa aan ku raacsantii dhammaantiin intiina musharaxiinta iyo maamulka maanta jooga inaan dalka meeshii loo baahnaa gaarsiin ummadda soomaaliya waxay ka sugaysana aanu qaban idinku musharaxiin fara badan baa tihiin maadaamaad badoldoon tihiin ma jiraan waxaad ku midaysan tihiin oo isku raacsan tihiin oo aad rabtaan inaad ku bedeshaan maamulkaas oo idinka dhexeeya ise qof waliba goonidiisa ayuu ordaya
sidii doorasho markii la galayo xildhibaanaduna doorashada ay tahaan doorasho xisbi ah doorashada waa doorasho shaksi ah marka dadku hadda wada tartamaya oo dhammaantooda joogaa dad wadta ma aha hal aragtiyo wadta ma aha laakiin mid waa laga midaysan yahay intaan arkay musharaxiinta aan la kulmay waxayna intooda badan aan ka midaysanahay wadankana isbedel u baahan yahay in hogaanka hadda jiro ay ku fashilmeen in wadanka laga bixiyo kumeelgaarnimada dowlad rasmi timaado xaqiiqdiina waxaan kaloo dareensanahay inay xilligan iyada ah aan la ogolaan karin in dib ay ayagu sii joogaan marka hal hal principal amba aragtida oo aragtida waa ka simanaa aragtida labaad oo aan ka simanaa waxa ay tahay in doorashada hadda markay soo dhawaato laysku laysugu yimaado oo aragtida la wadaago sidaa ula socoto dadka intooda faraha badan hadda ma joogaan wadanka gudihiisa xildhibaanada musharaxiinta dibadda wadankiisa ku maqan yihiin qaarkood way joogaan marka platform lagu kulmaa weli may dhahan way jirtaa hore loo sameeyey isbahaysiyo loo sameeyey laakiin isbahaysyada sal ballaaran ma lahayn hadda marka waxyaabaha la rabo oon istusno waxay tahay in laisku yimaado isbahinsiga dhibaatada waxay ka taagan tahay musharaxa sidiisaba waa adag tahay inuu musharax kala yidhaahdo oosan isku bilaasam amba isku wararkeena isku darsamaan yidhahdan waxaan doonaynaa inaan wax ka qabano oon galno waxaan ku yidhahdaa doorashadaas aan hal aragti wada yeelano marka duruufta aanba ogolaanaynba waa la kala duwan yahay laakiin waxaa ii muuqanayso rajo badan ay gasi kartaa in hadda doorashada markay soo dhawaato inaan isku imaan doono oo aan qaadan doono weji ka duwan wejiga hadda uu yahay markay doorashada waktigeeda oon hadda ka harto wakti kooban aniguse waxaan ku jiraa dadka rabo ku adkeynaya musharaxiinta kale inaan isku nimaadno aragti wada qaadano laysku tanaasulo si isbedel dhaba wadanka looga sameyo dadka aaminsan aan ku jiraa musharaxiin badan la hadlay gudaha iyo dibaddana way igu waafaqsan yihiin waxaan marka ku hamweynahay in xilliaan saa u fogeen markay gudaha soo wada galaan musharaxiinta inaan wada qaadan doono aragti cad aniga waxaan aaminsanahay iyo ajendaha aan wadanka ka leeyahay horena waa u sheegay xildhibaanadana waa usoo bandhigay golaha shacabkana markay waktigeeda noqoto ayaan diyaar u hadii maanta wax laga weydiiyo diyaar baan ka jawaabo maadaama waqtiga iska
ibriil waxaa jirta waxaa la sheegayaa in dowlad shisheeye ay gacan dhaaf fara badan ku leeyihiin doorashaatan ama qasaarka ha noqdo qodobada saarka same ha ahaadaan ama ha ahaadaan kuwa xaalla fadhiyaba iyo kuwo kaleba oo soomaalida wadanka ku dhex arrinkaas maxaa ka jira
arrinta waa run nasiixada nagu dhacdaa waxay tahay sanadadan la soo dhaafay dowladda hadda jirta waxyaabaha aan kala talinay amba waxyaabaha ay soomaali ka rabeen waxay ahayd inay xaraso dalka inay noqoto dowlad aan ahayn dowlad ku meel gaar ah markay gabtay shaqadii qaba weysay ayaa hay-ado badan oo caalami ah wadamo badan oo arrimaha soomaaliya xiiseeya ama danadaasi kale soomaaliya ayaa iyaguna waxay bilaabeen inay arrimaha soomaaliya soo farageliyaan faragalka wuu jiraa mid waa mid toos ah oo hay-adan baa loo sameeyey adrela unsom madaxda ka yahay michael keating security council mandated ayaa ahaa in dowladda soomaaliya ay caawiso caawiso macnaheeda wuxuu ahaa ay caawiso inay caawiso macnaheedu ma ay hogaanka u qabato laakiin maadaama dowladdii dhexe ay gabtay shaqadii qaba weysay kalsooni ka keeni weysay maamul goboleedyadii waxay noqotay mas-uuliyaddii ay hayeen hay-addii talada bixinaysay caawinaysay inay noqoto hay-addii hogaanka qabato haddii madaxweynihii soomaaliya maanta aan qarxin karin madaxweynaha puntland iyo jubbaland madaxweynaha ka kaloo deegaanada ku jiro maamul goboleedka ka jiro mataqaana deegaanada cadaada iyo jawaab uu qancin karin amba colaad ka dhex jirtaa dawlad dhexe oo sale oo dawlad institutional ama hay-adii kaalmeesha dowliga aysan jirin ayaa hay-adaas waxay bilowday iyada inay noqotay adig la isu keeni karto waa sanadkii xuma marka waana bahjul qofka soomaali ku ah haddana markaa fiiriso waa necessary marka duruufta ka dhigta necessary oo dawladii ayaa gebtay dowladnimadii waxay nagu helisay kumeelgaarnimadii iyadoo ka baxda kumeelgaarnimada sidaas daraadeed hay-adaas xoog bay ku leedahay talay ka geysataa xaqiiqda mararka qaarna go-aana ayay ka gaartaa sababtoo ah go-aan kaloo ka gaaraysa majid qodobka labaad waxay wadamo waxaa jira deris nala ah oo arrimaha soomaaliya aada u xiseenaayo securitygooda ku xiran rabitaankooda ku xiran xiriirka udhexeeya dawladda dhexe ayaguna ma qurux badno wadamadaas laftigooda arrimaha soomaaliya banaanka ma taagna ma ka daawanayaan waana wax iska caadi ah wadanka maraykanka aad joogto ayaa ratio doorashadeeda waxay isku dayo inay wax ku lahaato ama wadamada kale iskadaa soomaaliya marka wadamadaas banaanka le wadamo kale waxaa jira xoogaa extended naga ah naga fog laakiin strategic partnership naga dhexeeya turkiga iiraan iraq ciraaq iraq imaaraadka aan ula jeedaa iyo wadamo noocaas ayna interest kula arrimaha soomaaliya marka way jirtaa wadamada inay arrimaha soomaaliya ku jiraan laakiin intooda faraha badan waxaan isleeyahay interestigooda ama danahooda qaaskaan way ka fikirayaan qaarkood badanna xaqiiqda dadka soomaaliyeed inay xaaladda ku jiraan ka baxaan ayay rabi lahayn ay la tahay kama aha burburinay burinayaan qaranimada soomaaliyeed nasiixnimo nagu dhacdaa waxa ay tahay in dawladda hadda jirta ay sabab u tahay in siyaasada soomaaliya dowladda laga maamulo sidaa ula socoteen madaxweynaha soomaaliya labadii sanadkii hadda u dambeeyey amba afar sano u dambeeyey soomaalida diyaarad baa lasii saaran yahay waxa la legitimacyga dalka amba aqoonsiga ummadda soomaaliyeed laga rabay gabadha ku iibsanaysaa qadala caanaha shacabku iibinaysa iyo qofka baydhabo joogay iyo magaalada mataqaana gaalkacyo iyo cadaado joogaan deegaanada dadka jooga ee la rabay in loo tago lasoo tugo o layidhaahdo waxaan rabnahay inaad codna siisano taageerto waxaa laga dhigay wax aan loo baahnayn waxaa la aadaa kabitaalada wadamada kale aa lagu soo qanaya taasaana keenta wadamada laftigooda inay ku dhiiradaan inay arrimaha soomaaliya waxaan rajeynaynaa doorashada hadda imaanayso in isbedelka imaan doona oo noqdo markii ugu horeysay inay ka dhaalo dowlad rasmi ah oo soomaali ah oo dad soomaali leeyihiin sanadka labada kun iyo labaatankana doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo taasoo suuragal ka dhigayso in go-aanka ugu dambeeya siyaasada soomaaliya aan laga xukumin dibadda laakiin dadka soomaaliyeed codkooda ku xukumaan haddii ilahay raalli ka dhigo waayahay jibril adoo ii soo koodaya mujtamaca soomaaliya rabtaga madaxweyne u noqoto maxaa sideeda wax ku dooran karaa rajay teel la-eg baadka ka leedahay inaad soomaaliya madaxweyne unoqoto oo baarlamaankaasi ku doorto qorshaha usoo bandhigaas muxuu yahay
qodobka koowaad sideedaba mansabka amba awoodda amba hogaanka waxaa bixiya ilaahay subxaana watacaala isagaa iskale anaga waxaana la fara dadaal iyo ummadda soomaliya aan soo bandhigno ma garan karno waxa ay noqon doonto maalin doorashada dhacaysa laakiin rajo aad ubalaran baa igu jirto inaan noqdo qofka la dooran doono waxaana ku saleynaa afar qodob oo muhim ah saa islaan kusoo koobaya qodobka ugu horeeya waxa ay tahay aniga waxaan ahay qof aan dembi ka gelin ummadda soomaaliyeed aan qayb ka ahayn dhibaatooyinka dalka ka dhacay magacay karaamo xushmay u hayaan qodobka labaad wadanka markay dhibaatada ka jirto gaafka fakeeyo aniga oo nolol qurux badan ku nool oo dibadda ku nool ayaan wadanku soo noqday waxaana kala shaqeynayay arrimaha nabadeynta ilaa iyo nabadeyn dalka dhacday ee laba qabail isku qabsadeen oo aanan goobjoog ka noqon aad buu iyo yahay waxaa ku dhex jira xaaladaha ugu xanuunka badnaa ummadda soomaaliya haysteen baan dhex taagnaa anigoon darajo ka rabin lacag ka rabin kalsooni markay shacabka igu qabaan inaan wax badan ka ogahay xaaladooda fakarkooda ku dhex jiro qodobka saddexaad wadanka hadda markii dhibaatada ku habsatay amba hadda ay yimaadeen deegaano badan oo ay ku jiraan maamul gobollo dalka laga dhisa intooda faraha badan leh dhismihiisa waan dul taagnaa oo signature baan kulahaa qayb baan ka ahaa markii dowladasa idan waxay siinaysaa fursad dadku aqoon qaasa iyo rabitaan qaasa qodobka ugu dambeeya waxau yahay waxaan soo bandhigay aragti cad oo wax looga qabanayo arrimaha la xiriira amniga oo haddaan ka dhawaajinay waxyaabaha ugu waaweyn ay tahay qodobka ugu sii samiimsan maadaama aan qodobada kulligood ka hadli karin ilaa sideed qodob ah waxaana jira article hadda kasoo baxa huffington post waxaana jeclaan lahaa dadka inay akriyaan toban qodob ay ka kooban tahay oo bishankii ku cag yahay waan rabay inay dadka dhegeysanaya akristaan in siyaasada guud ee dalka waxaa noogu daran waxa ay tahay ummadii soomaaliyeed kalsooni daraa la dhex dhigay qabiilkiibaa dib loo soo celiyey waxyaabaha ilaahay awoodii isiiyaan baan ugu madmadeystana waxa ay tahay waxaan muddo ka shaqeynaa shacabka laisugu soo dhaweyn lahaa sidaas daraaddeed ayaa waxaan doonayaa priority waxa ugu weyn waxa ay tahay in shacabka soomaaliyeed kalsoonidooda dhexdooda dib loo soo celiyo waddanka maamul goboleed oo noqday dowladii dhexe waxay noqotay mid investigation ku samaysa ama abuurtamadiina si kala fogeyso in anoo awoodaas iyo aqoonta ole dadka soomaaliyeed guud ahaan dalka joogo inay igu doortaan ama u noqdo hogaan qodobadaas hadda aan kuu sheegay iyo kalsoonida aan ku qabo ummadda soomaaliyeed iyo bishinkaan soo bandhigay oad arki doontaan detailskiis marka la isku daro ayaa waxaan qabaa inaan ahay qof la dooran karo waxaas kusii muhiimsan saddex qodobaan oo taa barba socda afartaa ayaan isleeyahay ama igu doontaa waxaan ahay qof qodobka oo reeya wadanka dibadiisa diaspora muddo ku noolaa laakiin kasoo tegay anuu aada u yar kasoo noqday wadan gudihiisa kusoo noqday ka shaqeynaya marka wadanka dibadiisa ama ana wadamo dariska xiriir fiicanaan la leeyahay aqoon baan u leeyahay waa kala shaqeeyey qodobka labaad oo barbar socdakaasi waxa ay tahay gudihii soomaaliyan habeenii maalin ku dhex jiray oo dad qof xilka ka yimid dibada ka yimid maihi qodobka saddexaad waxa uu yahay wadamada international actorska ah guud ahaan arrimaha soomaaliya developmental partnerska soomaaliya ka shaqeynayan fahman caadin aan ka leeyahay marka intaa isku dhex jirtid ayaa waxaan aaminsanahay inay fursadda ay jirto fursadda intay la eg tahay anigoo ilaahay subxaana watacaala u dhaafaayo arrintaas oo ku wax imaanaya aan ka hordhici karin ayaa waxaan isleeyahay dadka tartamayo waxaan ugu horeeya dadka ugu horeeyo ayaan isleeyahay marka amba ha noqoto informal polling la sameeyey amba ha noqoto wadan gudihiisan hadda kusoo horeeyo degmo iyo tuulo aan tegeen soo arkay dadka aan soo arkay waxaa ii muuqato inaan ahay dadka ugu cadcad fursad fiican u leh waxaana rajeynayaa dadka hadda dhegeysanaya ee kamida golaha ee meel kasta joogaan waxaan idinka codsanayaa inkastoo qurba aad joogtid haddana teleefon baa qabsan kartaa waxaa wici kartaa waxaa u codaysaa qofka isleedaha wadanka waxbuu ka qaban karaa isbedel uu ka sameyn karaa afar sanay soo socoto qolada hadda joogta ee maamulkaan u dhiibanay wadanka saa u qaribay ee maanta corruption iyo tuuganimo iyo musuqmaasuq kun sagaal boqol lixdan sagaalkii wax ka dhaca wadanka dib noogu soo celiyey dagaal sukay hadda dib noo gelinayo haddii loo ogolaado wadanka inay mar kale kusoo noqdaan wadan la yidhaha soomaaliya ma arkayn anigoo dhan qurbaha isugu imaanayna waa in marka aad aan uga shaqaynaa teleefonka la qabsadaa qof kastoo a isleedahay wanaaga qasab xataa aniga ma ah qof kastoo isleedaha dalka wuu badbaadi karaa adigoo qiimeynaya bishankiisa aragtidiisa dareenkiisa wadanimo qiimeynaya inaad ku taageertid wadankaana isbedel ka dhaco anigana waxaan aaminsanahay dadku u horeeya inaan ku jiro haddii xataa ada aniga xataa ay aaminsaneen waxaa walaalo walaashii gabadha wiilka adeerka dhalinyarada caawa dhegeysanaya barnaamijkan inaanan wadankan u ogolaanin dadka burburiyey ee qarnimada soomaaliya sii iibsanaya maanta ee iibiye dadnimadii soomaaliya inay sii joogaan waa dhibaato waa disaster waa wax mas-uul ka ah aad ka tahay hadday nagu soo noqdaan annaga gudaha ku jirna iyo dadka musharaxiintan waxaa naga rabaa inaan ku qancino musharaxiinta iyo xildhibaanada inaan ku qancino waddanka isbedel u sameyno waana aaminsanahay dadka u horeeya inaan ahay haddii aan guulaysanata kolley waxaan jeclaan lahaa mar kale golaha inaan kusoo noqdo ama doorashada ka hor aan kusoo noqdo si fiican su-aalaha jeclimo weydiin su-aalo la xiriir broseska ay weydiinaysa inaan ka hadalno bishinkayga aragtidayda wadanka sideen ku hogaaminaa qodobada lagu hogaaminaa muxuu yahay waxyaabaha sidhahay caama waa qofku waqti u heshaan oo hadda noo soo gelin waa laakiin maagi habeen kale fursa inaan siinaysid oon ka hadalno salisansiga isbedelkan sameynaa inta leega laakiin rajo fiican ugu jirto aad iyo aad baad u mahadsan tahay shirin waqtiin kale haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo adeegay adeeg ku tahay sabtida ismaxnimada sabtida